nin walbaan rabbiga raad mas-uul baynu wadanay oynu isu gadacnay oo shicibkii ishormarinay agoomaa ahaa ee culimada lahaa ee dumarka lahaa ee dhallinyarada lahaa ee odayga lahaa ayay madaxnimo u qaadanay ilaaha inoo gartayna ha lagu shukiyo nin walbaan xusuusnoo in lagu weheliyo laba malakalka iyo halkaaskaa fadhiya waxaa isku qabateen haddaan ka soo jego halkaa waxaa isku qabateen wax fudud buu ahaa salankaasa sidan dhigay caalamka oo dhamma wuu sheegay isqabashadiia may hidin xisbi uun iska xisbiga xukumaddii baa idin saaran cirka iyo dhulka iyo cidda joogtaba idinka u mas-uula oo xukuumaddii gacanta ku haya dambartoogiinaa xisbiyada kale yihiin hadday wakiilada tiyo hadday guurti tiyo xilka idin saaran ku talagala yay waxbay sheegin oo layla murmin oo naan cilaaqsamin maaha xisbigu waa inuu murmaa wada hadlaa haddana waa inaanu ku kala tegin oo wax loo ciiraa halka madaxweynuhu yahay maxaa yeelay ilaahay baa gartay mas-uul bay laga dhigay mas-uulka waxbaa loo sheegaa arrinka kaa iyo kaa madaxweynew kaasuma kula qumanyey kuwa ku adkaysto uun in la raacaaba danteena ah khilaaf baa allihiin alle ka yahay dambe kii hore taa waxaynu maanta inaan waxaanu soo garanay si wanaagsan oo aqbashaan baanu ilaaha idinka rajaynayna golahan oo kale nuquro madhnaanka taga male ceeb buu kala tagaa war wuxuu muxuu ku hadlaaye midna ammaan buu kala tagaa hadal toosnaa waa lay midna inkaar buu kala tagaa wuxuu yihi anigu waxaa raggu gartay diid ninna ducuu kala tagaado aqbal buu kala tagaa shirweyna adduunkuna ma dhammaado oo ma qaal la baxo xubin qaluucan haddaanad qaadan mataqumanba abaa la ysugu qabaa wacdigu weyn oo kala dambaynaya waxaan ku soo gaabinaya khilaafkaa halkaa inuu ku go-o oo idaacaduhu maqlaan farxad iyo kalgacal iyo isu tanaasul baynu ku dhisnay hawla qarqari baynu joognaa layna ictiraafay oo inaan ictiraafka dhoobayn oo inaan magaceennii dhoobayn oo siduu xisbigu u socday uu u koray uu dalka iyo dadka u koriyey aan laga soo celin magaxuba ka soo celin waxa la akriyo inaad deg deg u aqbashaan baanu ku ducaynayna wasalaamu calaykum